ololaha tallaalka cudurka booliya ayaa ka soconaya muddo afar cashaha deegaanada eesii khaatumo dadweynaha caasimadda magaalada laascanood ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya tallaalkaasi iyadoo muddo laba sana ah carruurta aan laga tallaalin tallaalka booliyo wasaaradda caafimaadka ee maamulka eesii khaatumo oo kaashanaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w ho ayaa toddobaadkani furtay olole loogu talagalay in lagu tallaalo carruurta shanta sano ka yar qaar ka mid ah howlwadeenada caafimaadka oo v o eda ay la hadashay ayaa sheegay fursadani ay tahay mid ay carruurtu ay ka faa'iidaysanayaan sida ay sheegtay yaasmiin cawil reegal waxaan ahay howlwadeenada ama shaqaalaha jooga goobtan m c h kan calibara m c h oo ku yaala qeybta bariga ama egas control waxaanu ka shaqaynaynay talaalka booliyada waxaanu uga faa'iideynaynay bulshada deegaanka talaalkan oo la ogyahay yani faa'iidada ayuu u leeyahay caruurteena iyadoo uu ka maqnaa muddo dheer oo gaab fara badanina galay burburkii iyo xiliyadii adkaa aynu galnay awgeed talaalkan waxyaabaha aanu bulshada ku dhiirigelinanay ama aan u bixinayno talaalkan waxaa ka mid a inuu talaal u yahay bolio virus kaasoo ah xanuun aada u dhib badan uu yahay kaasoo ilmaha maskax ahaan iyo jir ahaanba u naafeeya kaasoo aan daawo lahayn waxaan aada ugu mahad celinaynaa w h o iyo unicef iyo wasaarada
geesta kale faadumo muuse cabdilaahi ayaa ii sheegtay in muddo laba sannadood aan carruurteeda wax tallaal helin haatanna ay si weyn ugu faraxsan tahay in tallaalka cudurka dabaysha ay laba ka mida ilmaheeda ay saaka siiso waxaan ka mid ahay waalidiinta degan magaalada laascaanood waxaan leeyahay afar caruur ah waxaan keenay xaruntan caafimaadka aan hadda ka hadlayo laba ilme oo aan uga faa'iideynayo talaalka booliyada talaalka booliyada oo ay noogu dambeysay mar hore wakhtigii laba kun labayo labaatankii in la siiyo caruurtayada gaar ahaan reer laascaanood ama deegaanada dhammaan s c khaatumo waxaan aada ugu mahad celinaynaa hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo wasaaradda caafimaadka oo hadda dib noogu bilaabay sistamkii caafimaadka oo nooga faa'iideeyey kambeynkan tallaalka booliyada ah waxaan ku wacyigelinayaa dhammaan waalidiinta deegaanka s c khaatumo inay ka faa'iidaystaan tallaalka iyo sistamka caafimaad ee dib inoogu bilowday haddaynu nahay deegaanada s c khaatumo oo muddo gaab inagaga jira ka waalid ahaan adiga maxay kaaga dhiganta aniga waxay iga dhigantay fursad qaaliya maadaama aan laba kun labayo labaatan awlaadeyda ay ugu dambeysay tallaal aan siiyo in fursada aan dib u helnay aan ka faa'iideysano tallaalkan booliyada ah hadda waxaan keenay laba ilmo labada ilmood baan xarunta ka tallaashay sidoo kale siciida cali cilmi oo ka mid ah howlwadeenada caafimaadka ayaa v o eda u sharaxaysa tallaalkani iyo ujeedooyinkiisa mahadsanid cabdikariin tallaalkani waa markii ugu horeysay muddo laba sana ay helaan caruurta ku nool deegaanada s c khaatumo laba sano lama tallaalin caruurta ilaahay fadligii wuxuu noo bilaabmay tallaalkasi koob iyo labaatankii bisha maanta afar iyo labaatan ana wuu soo gabagaboobaya dhammaan degmooyinka iyo gobolada tallaalkani sida la ogyahay wuxuu gaadhay mingeed minguri min ilaa buuraha ilaa boholaha meel kasta oo lagu lagu ogyahay in dad degan yihiin oo deegaan yihiin waa uu gaadhay ilaahay fadligii geesta kale siciida cali cilmi ayaa sheegtay in xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka uusan olin tallaalkii tooska ahaa ee xarumahaasi laga qaadan jiray waxayna fariin u dirtay wasaaradda caafimaadka ee sii khaatuma hay-adda w h o iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya sidii xarumaha hooyada dhallaanka loo keeni lahaa wasaaradda caafimaadka ee sii khaatumo hay-adaha ka ahaa horjoogayaasha tallaalka sida w h o waa uga mahadnaqanaa runtiina waxaan filanaynaa inay caruurtaydu waxay xaq u lahaayeen ay helaan waxyaalaha ugu badana hadda tiban waxaa kamid a inaanan haysanin tallaalkii routiinka ahaa fixerka ahaa damins taasi waxay keenaysaa in ay cudurro outbreak dhacaan sida kixdii oo kale hadda intaan deegaamada maranay waa aragnay kiisaskaas oo kale ma waxaa jira tallaaladii sida tooska ahaa m c hada uga socon jira inaysan weli jirin haa weli kan baaba uga horeeya tallaal deegaanka soo gaara oo ay fulinayso wasaaradda caafimaadka ee s c khaatumo dowladda federaalka iyo hay-adda w h o runtii tallaaladu ma dhammaystirna tallaalkii routiinka loo yaqaanay ee injectionada ahaa fixirka ahaa ma hayno marka waxaa dhici karta de in hadhowto meel wax laga qabta la garan waayo outbreegyadu ay bataan oo measles outbreak la arko oo difteriyadii la arko oo meningitis-kii la arko hadda meningitis waa aragnay difteria waa aragnay marka waxaan leeyahay oo taakiidinayaa in ilmahaas uu helo wixii uu xaq u lahaa haddii ay tahay tallaal haddii ay tahay nafaqadii dhammaan wixii oo dhan iyadoo guud ahaan tallaalka booliyada dadku ay si weyn loogu wacyigeliyay iyadoona sannadihii ugu dambeeyey isbeddel ballaadhan uu ku yimid fahamka tallaal qaadashada iyadoo cudurka dabayshuna uu yahay ka hortag uusan lahayn wax daawaa cabdikariin olol v o a magaalada laascanood